barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
door wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa lix iyo tobanka bisha abril sannadka laba kun siddeed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada degmada goldogob oo doortay guddoomiye iyo ku-xigeen iyadoo guddoomiyaha cusub ee la doortana uu ballan qaaday inuu ka shaqayn doono dhismaha xarun dhallinyaradu ay yeelato inaan sameeyo wacyigelin guud oo dhallinyarada mada goldog laga wacyigelinayo xagga mukhaadaraadka tahriibta iyo wax walba dhallinyarada saameyn ku yeelan kardha waxaa kaloo aan aan rabaa inaan idiin sheego waxaan qaban doonaa doonadmada dhiirigelin iyo horumarinta ciyaaraha aniga oo degmada goldogob ku soo biirin doono ciyaarta gacanta laga ciyaaro ee koliga la yidhahdo inaan sameeyo koob heer sare usoo la soo qabanqaabiyey koobabkaasoo aan ku darsin doono shanta naadi ee ka tirsan degmada goldogob
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doorka ay dhallinyarada xirfadda caafimaadka soo barata ay ka qaadan karaan waadeegidaanka bulshada ee dhinaca caafimaadka
kaalimihii heesahana waan idiin haynaa waxaana ka mid ah
waa tahay sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha dalka maraykanka trump uu weli rajo uu ka qabo in ciidamada maraykanka uu ka soo saaro wadanka syriya fariintaas oo imaanaysa waxyaruun kadib markii madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu sheegay in madaxweyne trump uu ku qanciyey in ciidamadiisa uu kusii hayo dalka syriya howlgalka maraykanka isma uusan bedelin madaxweynuhuna weligiisaba uu caddayn jiray inuu doonayo in ciidamada maraykanka sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo saaro ayay ku tiri war ay soo saartay axaddii xogiyaha warfaafinta aqalka cad ee sara hocoby sandres waxay sheegtay in maraykanku uu doonayo in gebi ahaanba la burburiyo maleeshiyaadka kooxda isis islamarkaasina laga shaqeeyo sidii aysan ururkaasi dib ugu soo noolaan lahayn
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si xoog lagu cambaariyey weerarkii lagu qaaday xero militari oo qaramada midoobay ay leedahay oo ku taalla waqooyiga dalkaasi maali weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay askari ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee u dhashay dalka burkina faso iyadoo ay ku dhaawacmeen qaar kale oo ay ku jiraan toddoba askari oo u dhashay dalka faransiiska wararku waxa ay sheegeen in la dilay shan iyo toban ka tirsanaa kuwa weerarka soo qaaday golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dalkaasi maali in si dhaqsi loo u baaro weerarkaasi kuwa geystana cadaaladda la hor keeno
door wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna dhegaysanaysaan aynu gudagalno qodobada barnaamijka aynu idinkugu hayno dhallinyarada degmada goldogob ayaa shir ay ku yeesheen magaaladaasi waxay ku doorteen hoggaan cusub oo markaa dhallinyaradu ay yeelan doonaan codaynta oo ay ka qayb qaateen dhallinyaro ka badan soddon xubnood ayaa doortay guddoomiye iyo ku-xigeenka hogaamin doona dhallinyaradaas guddoomiyaha cusub ee la doortayna waxa uu sheegay inuu ka shaqayn doono dhismaha xarun ay dhallinyaradu yeelanayso sidoo kalena dhanka ammaanka ay gacan ka geysan doonaan warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ee cabdulwaaxid macalin isxaaq ururka dhallinyarada degmada goldogob ayaa doortay guddoomiyihii dhallinyarada ee hogaamin lahaa saddexda sane ee soo socota kadib doorasho ay muddo soo wadeen qabanqaabadeeda waxaana xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka u tartamay afar murashax ibraahim xasan cismaan iyo maxamed jaamac ciise ayaa u tartamay xilka guddoomiyaha dhallinyarada waxaana soddon iyo saddex xubnood oo ururka dhallinyarada ay u kala codeeyeen labada musharax oo markii dambe uu ku soo baxay xilka guddoomiyaha maxamed jaamac ciise halkaa marka waxa weeye wax cod ah oo khasaaray ma jiro wax codbixiya oo maqanna ma jiro soddon iyo saddexdii codbixiye xaadir bay ahaayeen waana codeeyeen sidaa sidaa darteed haddaan ku dhawaaqo natiijada maxamed jaamac ciise wuxuu helay toban iyo toddobo ibraahim xasan cismaanna wuxuu helay toban iyo lix sidaa darteed waxaa ku soo baxay guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada goldogob maxamed jaamac ciise maxamed jaamac ciise guddoomiyaha la doortay ee dhallinyarada goldogob ayaa sheegay inuu wax badan u qaban doono dhallinyarada inaan sameeyo wacyigelin guud oo dhalinyarada degmada galdogob laga wacyigelinayo xagga mukhaadaraadka tahriibta iyo wax walba dhalinyarada saameyn ku yeelan kardha waxaa kaloo aan aan rabaa inaan idiin sheego waxaan qaban doonaa hadduu aan mada dhiirigelin iyo horumarinta ciyaaraha aniga oo degmada galdogob ku soo biirin doono ciyaarta gacanta laga ciyaaro ee koliga la yidhaahdo inaan sameeyo koob heer sare usoo la soo qabanqaabiyey koobabkaasoo aan ku darsin doono shanta shanta naadi ee ka tirsan degmada galdogob inaad dhiso xarun dhallinyaro xaruntaasoo ah xarun ka kooban saddex qool iyo howlkii dhallinyarada ku shiraysay iyadoo shaadushaantan xigtaa u qaban doontaan howlka sodaalidmo howlkaasoo xaruntaasoo aan u casriyeennay si heer sare ah haddana heshiiskii iyo qandaraaskiiba waxyar inooga dhiman yihiin waxaan ka shaqayn doonaa ammaanka anoo sugi doona lana shaqayn doona ciidanka ammaanka degmada galdogob kana caawin doona wax walba oo lugku leh ammaanka degmada galdogob waxaan aad u qadirinayaa oo aad u qiimeynayaa qondada dumarka ay ku leeyihiin urur dhalinyarada anoo insha allah si fiican ula shaqayn doona siin doona xubnaha ay u qalmaan dumarka degmada galduub siay u noqdaan hoggaan cadaalad iyo sanaan ku dhisan tahay midnimadana waa waxyaabaha aan tiigsanaya adwaala idmo waxaan la dagaalami doonaa qabyaaladda axmed nuur daahir maxamed guddoomiye ku-xigeenka dhallinyarada ayaa asna soo bandhigay waxyaabaha uu dhallinyarada u qaban doono markaan arkay kala daadsanaanta dhallinyarada markaan arkay cudurda dhallinyarada iyo sida aan looga faa'iidaysan ayaa igu keentay inaan u noqdo xubinkan ururka gaydho inaan ka noqdo haddii aan ku guulaysto xubintan waxqabadkayga muxuu yahay waxqabadkayga haddii aan ku guulaysto xilkan aan isku waxaan isku dayayaa haddii aan la idmo inaan wax ka qabto kow inaan ka shaqeeyo midnimada dhallinyarada si aad ogsan ogsan tihiin dhallinyaradu si baa loo kala daadsan yahay marka waxaan doonayaa insha allah inaan ka shaqeeyo dhallinyarada sidii loo midayn lahaa midda kale oo ah inaanu ka qayb qaato horumarinta dhallinyarada iyo wacyigelinta sidoo kale waxaad ogsoyntihiin inaanu nahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan soomaaliya inaanu ka nahay dhallinyarada inaanu nahay saa daraaddeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxay u baahan yihiin jihayn iyo wacyigelin bay u baahan yihiin saa daraaddeed waxaan ka shaqayn doonaa sidaan dhallinyarada uga qayb qaadan lahaa horumarintooda iyo wacyigelintooda waxaan inaan ka shaqeeyo dhallinyarada xaqeeda inaan raadiyo sidaa ogsoontihiin dhallinyarada waxaanu nahay degma laamiga ka baxsan waxaan doonaynaa inaynu iskala kaashan doonaa guddoomiyaha iyo inaguba inaanu ka shaqayno sidii dhallinyarada xaqeeda hadday mid sports ahaan lahayd iyo haddii mid tacliimeed ahaan lahayd labadaba inaanu raadino xaqii dhallinyarada inaanu dhex inaan dhexdaa u xirto sidii dhallinyarada shaqo abuur loogu samayn lahaa inaan ka shaqeeyo dhallinyarada degmada sidii nabad iyo horumar ay ugu wada noolaan lahaayeen guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka mudug ee dhanka puntland jacfar yuusuf cabdalle oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii lagu casuumay doorashada ayaa sheegay in ay garab istaagayaan dhallinyarada goldogob waxaanu diyaar u nahay inaanu la shaqeyno dhallinyarada cusub ururka degmada ururka dhallinyarada degmada goldogob maxamed jaamac iyo tiimkiisa waxaanu diyaar u nahay inaan la shaqeyno inaanu garab istaagno maxamed jaamaca halkaan balaqaad fiican buu ka sameeyey runtii gabdhahan carabka ku iftoociyey waxaan diyaar u ahay inaan waxa weye waxbarashada ka qaala qaado waxaanu diyaar u nahay ka gobol ahaan inaan garab istaagno la shaqeyno xog badanna kala qaadano insha allah shaqooyin fara badan baa inoo hor yaalla waxa weeyaan dhallinyaradu markan waa awoodda rasmiga ah weeyaan ee degmada weeyaan marka waxaan leeyahay maxamed jaamac dardaaran culus baan siinaya waxaan leeyahay dhallinyarada waxa weeye caawa halkan dadka ugu badan keetoon baa ugu weyn baan ugu leenahay waxaa jooga waa qiyaasi ka dhan marka awoodda aad leedihiin waxaan ka rabnaa insha allah gudlugub wejiga caawa ee leedahay weji kasii qurux badan baanu ka doonaynaa guddoomiyaha duwaaleedmo doorashada ayaa noqonaysa tii ugu horreysay inkastoo guddoomiyihii dhallinyarada ee kan ka horreeyey uu ahaa mid dhallinyarada goldogob ay dhexdooda iska magacaabeen ha yeeshee guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa cusub ayaa looga fadhiyaa fulinta ballanqaadkii ay soo bandhigeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos uga dhegeysanaysaan washington qaybaha kala duwan ee xirfadaha caafimaadka ayaa waxa ay ka mid yihiin qaar ku yar bulshada soomaalida dhexdeeda iyadoo la aaminsan yahay in sanadihii u dambeeyey ay isa soo tarayeen dhalinyaro soo baranaysa caafimaadka kuwaas oo qaarkood ay dib ugu laabteen deegaanadoodii si ay ugu adeegaan bulshada magaalada laascaanood ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka dhalinyaro badan oo caafimaadka soo bartay ay dib ugu noqdeen islamarkaasina ay ka howlgalaan waryaheena v o a cabdikariim olol ayaa qaar ka mida dhalinyaradaasi la kulmay oo ka wareystay waxa ay soo kororsadeen iyo adeegooda dhanka bulshada
waa salaamayaa bahda v o eda magacaygu waa faarax cilmi khaliif waxaan ka baxay jaamacadda nugaal departmentiga layaha clinical health officer sanadkii laba kun iyo lix iyo toban waxaan ka howlgalaa oo ka mid ahay shaqaalaha ka howlgala laascanood menhal hospital waxaan ka shaqeeyaa qeybaha radiologiga iyo qeybta layaha emergency officerka aan ka ahay cusbitaalka dhalinyarada barata caafimaadka oo deegaanka si fiican la dhihi karo muddooyinkii u dambeeyey haqabtirid wanaagsan iyo ku filnaansho fiican bay gaarsiiyeen caafimaadka dhalinyaradu waxay kaga duwan tahay dadkii horey caafimaadka uga shaqaynayay haddii ay tahay xilliga ay soo jeedayaan xilliga ay shaqooyinka ku jiraan ka shaqaal ahaan caafimaadka aanu ka shaqeyno goobtayadani waxa ay qaabilsan tahay in aan xillina la xidhin taa waxaa sababaysa dhalinyaronimada iyo ma garanaysaa daayarnimada midda labaad ee jirtaa waxay tahay caafimaadku isagu waa uu ka fursado badan yahay marka la eego kuliyadaha kale ama fakaltiyada kale waxaad fursadu heshay inaad shaqo hesho bal ka waran fursadda shaqada iyo inaad caafimaadka ka shaqayso taasi maxay kugu dhiirigelisay wixii aad soo baratay se ma dareentay muhiimadda ay bulshada u lahaayeen haa cabdikariinow waan dareemaa si fiicanba waxaan ugu dareemaa farxad shaqadayda taasina waxa ay sababaysaa in aan dhalinyaro kalena kula sii taliyo inay dhigtaan caafimaadka kuliyadaha kalena ay bartaan oo ay ka shaqeeyaan deegaankooda markaad soo jeedid waxa kugu filan qofka marka uu caawo dhan soo jeedo maantao dhan uu taagnaado ee uu qof xanuunsanaya usoo taagnaado waxaa ku filan keliya toola qancin iyo farxad waxaa ugu filan berri marka uu lugaynayo isagoo caafimaad qaba uu ka hor yimaado intaas ayaa farxad ugu anigoo ah cabdicasiis cabul daahir waxaan kasoo dhameeyey jaamacaddayda waddanka dibaddiisa gaar ahaana waddanka etoobiya waxaan kasoo baxay laba dhibaarmenti dhibaarmentina waa social dhibaarmentina waa caafimaad ugu faraha badan aan ku shaqeeyana waa caafimaadka oo ah clinical health officer ama h o so baahiyaha jira ama shaqada qofka loo qabanaya waxa ay tahay waxa weeye qofka markuu soo qalanjabiyo dee kolley waa waqti bay ku qaadanaysaa sacrifice inuu sameeyo u horo inuu shaqadii raadiyo so taasina waxay kutusisaa adeega meesha yaallaa muxuu yahay se qofku muxuu qaban karaa so markaan xarumaha kusoo biirnay dee kolley runtii wax badan baanu ka bedelnay adeega caafimaadka oo ah qof walba bal inuu ku dhiiranaado bal in wuxuu isagu soo bartay uu bulshada wax uga qaban karo taasina waxay kasoo turjumaysaa feedbacka aad ka heshid dadkii la daweeyey maxaa ka soo baxay falow abkii loo sameeyey maxaa soo baxay iyo aad bilowdeen karti aada u badan oo aad caafimaadka gobolka sool oo kale aad kusoo kordhiseen markaad magaalada laascaanoo timid oo kale adigoo kale aad etoobiya kasoo dhammaysay oo aad caafimaadka go-aan baad ku gaadhay inaad soo noqoto sooma ha dee ujeedada waxay ahayd marka horeba aan u tagnay inaanu deegaanka wax soo baranno aan u soo noqonno runtiina bal aan minimise garayno amaan yarayno bal dadkan deegaanka ka baxaya ama tahriibka uga tegaya shaqaxuma ma jirta shaqalaan ma jirta shaqaxumaa jirta may dadku marmar dhahaan so laakiin taa maxaa lagu salayn karaa qofkan ka go-naansho ma leeyahay yani arday baa soo qalanjabiyey meel kalu ka yimi deegaan kalu ka yimi ama deegaan kale wax kusoo bartay uu soo noqday waqti u hori maayo qofkii inuu bal markore isku dayabelin wax raadiyo ama qofku creative noqdo isagu wax abuurto so taasi markaa keensa haduusan qofku adkaynsan u lahayn in dadka meesha ka tagaan laakiin shaqa way jirtaa oo shaqa waa la helaya lakiin qofku waa inuu noqdaa qof adkaysan u leh waana la qaban karaa annaguna waxaanu ahayn dadkii usoo noqday deegaanka inaan wax ka qabanno waxna waa ka bedelna so maybe dee bedelkaasna wuu socon doonaa muddada intaan waddanka joogana kaasina wuxuu ahaa waryaheena v o a cabdikariim olol oo la sheekaysanayay qaar ka mid ah dhalinyaro iyagu kororsaday aqoon xagga caafimaadka ah haatanna uga shaqaynaya deegaanadooda halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana bal aan ku nasanno codkii caaqilyar iyo heestay xasili
xamas xamaska buuraha xamayay xamaga cadaadi xalaawaadii macaantee adigumay xasuusanaysaa cishoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuuri anigu xalay seexa waaye adigumay xasuusanaysaa sidii xamas xamashka buuraha xamayoy xamaga cadaadi xalaawaadii macaante adigumay xasuusanaysaa cishoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure anigu xalay seexa waaye adigumay xasuusanaysaa xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo ooy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo ooy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo ooy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo ooy xalaal baan kugu aroose adaa xididada halba u laaha wadnaha xarun weyn ku yeesho naftaydana xero kuwoote adigumay xasuusanaysaa xurmiyo adigaan wanaagiyo isiyo xubi kuu qawaayo tuntuna haygu kaa xidhantee adigumay xasuusanaysaa adaa xididada halba u laaha wadnaha xarun weyn ku yeesho naftaydana xero kuwoote adigumay xasuusanaysaa xurmiyo adigaan wanaagiyo xisiyo xubi kuu qawaayo tuntuna haygu kaa xidhantee adigumay xasuusanaysaa xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo ooy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo ooy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo ooy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili xasili jaceylkeenna soo xasili caqliyara ayaa ku luqaynaya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa istuudiyaha ugu heliya soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
aad baad mahadsan tahay danduray dhegaystayaal kulanti wanaagsan haddii aynu ka horrayno horyaalka dalka ingiriiska naadiga manchester city ayaa ku guulaysatay horyaalka kadib markii kulan ay maalin ka hor la dhashay naadiga tottenham hasbar ay guul muhima ka gaartay islamar ahaantaasina naadigii kale ee manchester city ku soo xigtay ee united iyaduna laga badiyey oo naadiga kubadda cagta west brons albion oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya horyaalka ay naadiga united guuldarro dusha u saaraysay taa waxay ka dhigtay in city ay horyaalka ku guulaysato iyadoo ay ka harsan tahay ilaa iyo shan kulan islaamar ahaantaasina shan iyo toban dhibcood hadda ay ka sarrayso naadigii kusoo xigtay sidaasi waxaa sameeyey mar siddeed iyo toban dhibcood iyadoo ay ka sarraysay naadiga arsenal horyaalka dalka ingiriiskana ku guulaysatay naadiga manchester united sannadihii xilli ciyaareedkii ilaa iyo laba kun naadiga kubadda cagta ee manchester city guushaasi horyaalka ay ku guulaysatay waxa ay ka dhigan tahay in markeedii saddexaad muddo toddoba san gudahood ay horyaalkaasi ku guulaysato sidoo kale kulmo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaray naadiyada dheelayna waxaa ka mid ah kulmadii shalay dhacay naadiga arsenal ayaa guuldaro kala kulantay naadiga newcastle united kadib markii laba gool i gool looga awood roonaaday sidoo kale horyaalka naadiga chelsea ayaa guuldarro ka badbaaday kadib markii ay naadiga kubadda cagta ay weli u hor halgan ugu jirto sidii ay uga mid noqon lahayd kooxaha james leagan sanadkan boosaskooda difaacanaya ay la ciyaartay naadiga southampton inkastoo laba gool laga hormaray naadiga kubadda cagta chelsea ayaa saddexda gool qaybihii dambe ciyaarta dhaliyeen waxaana laba ka mid ah saddexdaasi u dhaliyey ciyaartooyga olivia jirud iyo iyadoo goolka kalena uu dhaliyey ciyaartooyga aren hazard horyaalka dalkaasi talyaanigana naadiga yuventus ayaa lix dhibcood hadda horyaalkaasi ku haysa kadib markii naadiga kubadda cagta ee ku soo xigtay naadigaas yuventus ee napoli ay ku fashilantay inay ka adkaato naadiga ac milan oo ay wada dheelan oo goolla'aan bareeja ay wada galeen yuventus dambadoreejiy saddex gool waxba kaga adkaatay sidoo kale naadiyada rome iyo lazio ayaa iyaguna wax goola iska dhalinin oo ciyaartaasi goolla'aan bareejo eber iyo eber ay markaasi ku kala baxeen horyaalkaasi naadiga yuventus ayaa hadda lix dhibcood ka sarraysa naadiga napoli ku soxigta waxaana ay yuventus leedahay siddeetan afar dhibcood napolina toddobaatan iyo siddeed dhibcood roma iyo lazio min kow iyo lixdan dhibcood ayay leeyihiin inter waxay leedahay lixdan dhibcood ac milanna konton iyo saddex dhibcood ayay iska leedahay dhinacaya dalkaasi faransiiska naadiga b s g ayaa iyaduna horyaalkaasi ku guulaysatay kadib markii toddoba gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga monaco ee isla waddankaasi toddobadaasi gool oo ay ku dardartay naadiga monaco waxaa afar ka mid ah kala qaybsaday ciyaartooyda reer argentina giovano lo casio iyo sidoo kale angal di maria min laba gool wada dheliyey iyadoo goolna uu iska dhaliyey ciyaartooyga radamal falcaw ee naadiga monaco u dheela horyaalkaasi waxaa sidoo kale guushaasi ay b s g gaartay kasakow waxay horyaalka dalkaasi kulanka kale ee horyaalka koob kale laga dheeliyo koobka faransiiska ay monaco dhawaantan kaga adkaatay oo koobkaasina sidoo kale ku guulaysatay dhinacayo dalkaasi holandna naadiga b s v ayaa waxa ay ku guulaysatay horyaalkaasi kadib markii guul muhiim ay ka gaartay naadiga ay aadka u xifaaltamaan ee dhinaca xifaaltanka isugu dhow yihiin ayax saddex gooli waxba ayay b s v ku dardartay ayax oo sagaal ciyaartooy ku dheeshay daqiiqadii ugu dambeeyey kadib markii laba ciyaartooy roosaha laga siyaamay calaamadda guduudan horyaalkaasi marka halkaaynu kaga gudubno dhinacayo dalkaasi sbainna naadiga barcelona ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga valencia toddobaadkan kadib markii ay laba gooli gool kaga adkaatay barcelona guulaheeda ayay sii wadataa iyadoo rikoorka guuldar la'aantana ay sii dhaaraysanayso sevilla ayaa laba iyo laba la gashay naadiga velreal naadiga las balmas iyo real sociedad nagoli waxba naadiga kubadda cagta ee real sociedad ayaa ku awoodronaatay sidoo kale atletico bilbao iyo deportivo lacoronyana laba gool iyo saddex gool naadiga deportivo lacoronya ayaa ku awoodronaatay kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga real madrid ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay malaqa waxaana guushaasi real madrid gaartay marka uu ahaa mid labada gool ay ku horumartay ha yeeshee daqiiqadii ugu dambeeyey waxaa goolka keliya ee madiga ee naadiga malaqa dhalasoo u dheliyay ciyaartooga roland daqiiqadii sagaashanaad ee qaybihii dambe ee ciyaarta wakhtiga dheeraadka lagu daray weliba horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga barcelona oo soddon iyo laba kulan oo ciyaartay iska leh siddeetan iyo laba dhibcood atletico madridna waxay leedahay toddobaatan iyo kow dhibcood real madridna lixdan toddoba dhibcood ay iska leedahay valenciana lixdan shan dhibcood ayay iska leedahay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ha inoo joogto
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay jamaal axmed cusmaan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si xoog leh u cambaaray wararkii lagu qaaday xero militari oo qaramada midoobey ay ku leedahay waqooyiga dalkaasi maali xaggii heesaha haddii aan ku noqonno waa codkii zahar ilays iyo maxamed bike
durguriyo barwaaqiyo riixi cadceede midabada dooriftiima diriyo baade daruurto hilacdo daruurto durduriyo barwaaqiyo riixi cadceede midabada dooriftiima iyo baadeen
dabaq iyo xasuus dheer degalkaad ku noolayd dabaq iyo xasuus dheer degalkaad ku noolayd duhur iyo habeenkii ilaa waagu taalaco dalmaroho baldaya dabaq iyo xasuus dheer degalkaad ku noolayd dabaq iyo xasuus dheer degalkaad ku noolayd duhur iyo habeenkii ilaa waagu taalaco dalmaroho baldaya
dad qowraha wuxuu yidhi madawoobo caashaqo iska daana kuma tago dareenkaaga kama goo anna waan dhaliishaday
dad xooraa wuxuu yidhi madawoobo caashaqo iska daana kuma tago derekaaga kama goo anna waan daliishaday
dad qowraha wuxuu yidhi madawoobo caashaqo iska daana kuma tago dareenkaaga kama goo anna waan dhaliishaday
dad xooraa wuxuu yidhi madawoobo caashaqo iska daana kuma tago darankaaga kama goo anna wan deliishaday
indho waxay dalxiisaa indho waxay dalxiisaa daymada ku raajaa baddo cajaleeca nabtaa doormooda markuu dego jacaylku ee indho waxay dalxiisaa indho waxay dalxiisaa daymada ku raajaa baddo cajaleeca nabtaa doormooda waa tahay dhegeystayaal waan filaya inaad ka wada hesheen heestaasi waxay gunaanad wahayd idaacaddeenii duhurnimo ibraahim xasan daanduray iyo jamaal axmed ismaan ee idinla socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
sida doolla iyo hawd ama buurti dahlo sida doolla iyo hawd ama buurti dahlo dushadii gudguda helay ubaxii dul saaraa bulaceeya daabkii sida doolla iyo hawd ama buurti dahlo sida doolla iyo hawd ama buurti dahlo dushadii gudguda helay ubaxii dul saaraa mulaceeya daabkii
dad qowraha wuxuu yidhi madawoobo caashaqo iska daana kuma tago dareenkaaga kama goo